إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah mu-asasada alkataa'ib ayaa baahisay xalqada tobanaad ee taxanaha saa ama ayaxkumuun oo lagu falanqeynayo gaalnimada dastuurka ay ku dhaqanto dowladda federaalk dabgeystay khasaare kala duwan ayaa maalintii shalay waxa uu ka kacay xaafad ku taalla magaalada muqdisho dadka degan tuulooyinka hoos yimaada jowhar ayaa bilaabay inay ku safraan doomaha xilli fatahaad xoogan ay ka jirto gobolka shabeellada dhexe darawallada gaadiidka kaxeeya ee magaalada beled xaabo ayaa ka cabanaya lacagu uu ku soo rogay maamulka degmadaasi wasiir arrimo dibadeedkii ugu horreeyey ee maraykanka oo ahaa nin madow ah ayaa ku dhintay gudaha waddanka maraykanka intaasi waxa ay ahaayeen qodobada warka u diyaar garooba goordhow isagoo faahfaahsan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa saddexi tobanka bisha rabiicul awal sanada kun afar boqol afartan iyo saddexda hijriyada dhanka kalena ku aadan sagaal iyo tobanka bisha tobanaad labada kun labaatan iyo kowda warkii oo fidsan mu-asasada alkataa'ib ayaa baahisay xalqada tobanaad ee taxanaha saa ama yaxkumuun oo lagu falanqeynayo gaalnimada dastuurka ay ku dhaqanto dowladda federaalk faahfaahinta warkaasi waxaa halkan kasoo jeedinaya wariyaheena sakariye cumar xalqada tobnaad ee silsiladda saa ama yaxkumuun waxa ay si faahfaahsan uga hadashay waxa loogu yeero xeerka galmada iyo kufsiga oo ah barnaamij ay keeneen reer galbeedka kuna doonayaan in lagu fasahaadiyo bulshada gaar ahaan haweenka waa xeer xildhibaanada qaar ay ka qeeliyeen sida laga dheehanayo muuqaalka kani waa maxamed cumar dalxa oo ka mid ah baarlamaanka halkan waxaa ku qoran oo ajando noo ah mashruuca dembiyada galmada cinwaankaanayna ka bilaabanaysaa dooda galmadu way micno badan tahay way wejiyo badan tahay caalamka maanta aan ku sugan nahayne wax badan oo qaabdaran baa ka jiro nin nin aroosa naag naag aroosta balaayo balaayo kale isu tagta qashin iyo quran baa ka buuxa laakiin xildhibaano kale ayaa taageersan sinada galmada waxaad leedihi waa wax qaldan sexual dhacaada u haysataa soo ma sidai ugu fiicnayd bay u turjumeen dadkaani haddii galmada laga cararayo dee wax erya kasoo xun baa jiraba hataa oo dhigato marka anigu waxaan dhihi lahaa galmadu wax iyadoo sharci darra iyo iyadoo sharciga labada waa jira waa wax caadi oo la yaqaano marka in dadka lagu mashquuliyo ma ahan lagu wareero
marka ay xildhibaanadan sidaa leeyihiin waxa ay cugsanayaan qaanuunka xalaalka ka dhigaya sinada wuxuu qaanuunkan si cad u odhanayaa qofka wuxuu aqbali karaa galmada haddii uu ogolaado si ikhtiyaari ah ama uu leeyahay xorriyad iyo karaan uu wax ku ogolaado taas oo micnaheedu tahay xalaalaynta sinada uu allah xarimay si toos ahna u burinaysa qowlka allah ee ah
innahu kaana faaxishatan wasaaa sabiila sheekh xuseen cali fiidow oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka soo muuqday filimka ayaa ka hadlaya xukunka sharciga ah ay la dhinactantay tillaabada dowladda federaalka ay ku xalaalaysay sinada annagoo soo qaadanayna allah subxaana wa tacaala aayaadkiisa aayad ka mid a alla wuxuu leeyahay inama annasiicu ziyaadatn fi lkufri yudalu bihi aladiina kafaruu yuxilluunahu caaman wayuxarimuunahu caaman liyuwaadicuu ciddata maa xarama allah fayuxiluu maa xarama allahu zuyina lahum suu'u acmaalihim wallahu laa yahdi alqowma alkaafiriin allah subxaana wa tacaala aayaddaas wuxuu noogu caddaynayaa in qofkii xaaraantinimaysa waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu xalaaleeyey ama xalaalaysa wix ilaahay subxaana wa tacaala uu xarimay inuu gaal yahay filimkan dokumentariga ah ayaa waxaa lagu soo bandhigay xeerkan iyo anshaxumada laga dhaxlay haweenka baarlamaanka ku jira ee ka yimid wadamada reer galbeedka waxa ay aada ugu jeesjeesayaan diinta islaamka waxa ay beeninayaan ayado qur-aan ah iyo axaadiis ka sugnaatay nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam sidoo kale wuxuu dokumentarigan soo qaatay muuqaalo muujinayo juhdiga ballaaran ee shisheeyaha ay ku bixinayaan fasaadinta haweenka allaha u naxariistee sheikh maxamed irshaad oo ka mid ah culammada soomaaliyeed ayaa ka waramayo yoolka shisheeyaha ee ku aadan dumarka
brotokolaadka sohyuunka kiisa koob iyo tobanaad waxaa ku qoran gabadha muslimadda ah diinteedaha laga xoreeyo waxay yidhaahdeen diinta islaamku haddii gabadhu ay haysato daa'iman dadka la tarbiyaynaya wuxuu ka yimaadaa asalkiisa iyo saldhiggiisa yahuudaana rumaysantaa gabadhuu ka yimaadaa bay yidhahdeen ilmaha gabadha yahuudiyaddaha ay dhasho cid kastaa ha guursatay waa yahuud weeye ayaga qaacidadooda ninka yahuudigaa ilmahu gabarh kale ka dhalaana yahuud buuxda maaha kolka waxay yidhaahdeen hooyada weeye waxa qofka wax tara ama dagaalama qofka gacanta ka soo saaraahay waa hooyada weeye sidaa darteeda ummadda muslimiinta haddaan rabno inaannu dullayno waa inaan hooyooyinka gabdhahaas muslimiinta ka saarnaa diintooda islaamka inaan ka saarno akhlaaqada ka dilino maamulka somalilan oo dhaqangeliyay xeerka galmada iyo kufsiga ayaa isna lagu soo bandhigayaa dokumentariga iyadoo sheekh dirir oo ka mid ah wadaadada hargeysa uu sheegayo qodobo badan oo tusinayo diinka baxa xeerkan intaa waxaa dheer in dhammaan foolxumooyinka xeerkan galmada iyo kuwa u doodayo uu dokumentariga muqaabil uga dhigayo culummo dhowr ah oo si sharci ah ugu jawaabayo iyo odayaasha dhaqanka nabadoon maxamed axmed guuleed oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed wuxuu si xeel dheer ula hadlay haweenka soomaaliyeed ee la doonayo in la fasaadiyo iyo guud ahaan bulshada gabdhaha waxaan u sheegaynaa haddii maaragtay ay rumaystaan shareecada islaamku maaragtay gabdhaha way dulmiso xaquuq uma ogola maaragtay arrin khatarahoo lagu caasiyoobayo weeye ilaahay ummaddan addoommadan asagaa samaystay gabdhaha xaquuq waay ayay gabdhaha xaquuqdooda waa la sheegay kitaabkaasaa sheegay cidina kama dafiri karto cidina uma diidi karto ilaahay marka ma ilaahay baa maaragtay gabdhihii xaquuqdoodii dafiray oo dulmiyey gaaladuna waa u maaragtay u nasteexaynaysaa oo cadaalad bay u falaysaa hadda arrintaasi sax maahan ha laga fiirsado oo gabdhuhu gaar ahaan ha ka fiirsadeen sheekh xasan yacquub cali oo ka soo muuqday filimka wuxuu ka hadlayaa doorka haweenka iyo sida ay diinta u karaamaysay waxa uu tusaale ahaan u soo qaatay duulaanno ay muslimiinta u qaadeen cirdi gabar muslimad ah darteed waxaana ka mid ahaa weerar nafurnimo ah oo lagu laayay etoobiyaan badan oo ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab xilliyadii ay xabashidu haysatay xamar sidoo kale sheekh mahad warsame oo ka hadlay doorka haweeneyda muslimadda ah iyo xaqa waasica ah ee diintu siisay ayaa waxa uu yidhi alaa yaclamu man khalaqa wahuwa alatiifu alkhabiir allah subxaanahu wa tacaala waa midka bini aadamka uumay uguna naxariista badan uguna aqoonta badan ragga iyo dumarku waxay ku hagaagi lahaayeen isaga ayaa nooga xoogaalsan xuquuqda dumarka midda ragga midda carruurta dhammaantood alle subxaanahu wa tacaala ayaa noo caddeeyey noona jideeyey suurad dhammaystiran ayuu alle ugu magac daray dumarka suuratu nisaa sidoo kale suuratu mujaadala suuratu taxriim suuratu talaaq iyo qaybo badan oo ka mida aayadaha qur-aanka sababta loo soo dejiyey waxay tahay xuquuqda dumarka in la ilaaliyo waa goormee waa kun iyo afar boqol oo sano ka hor xilli reer yurub gabdhaha u kala dhexli jireen sida xoolaha kale ayaa diintanada islaamku dumarka karaamaysay mana u baahnin maanta ururo ay gaalo soo abaabushay bulshada soomaaliyeed ayaa waxaa laga dareemayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay inay aada u daneynayeen filimaanta alkataa'ib gaar ahaan xalaqaadka saa ama yaxkumuun waxaana maalmo ka hor arrintan aada uga cawday dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinteeda
waad mahadsan tahay sakariye dabgeystay khasaare kala duwan ayaa maalintii shalay waxa uu ka kacay xaafad ku taalla magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa noo sii ambaqaadaya haashim cabdinaasir wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in dab geystay khasaare isugu jira dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo shalay ka dhacay qaybo ka mid a magaalada dabkan ayaa waxuu si gaara kaga dhacay goobo ganacsi oo ku yaala xaafadda nastaaxo degmada wadajir ee magaalada muqdisho dabka ayaa ku fiday guryo halkaa kaaga dhowaa taas oo sababtay inuu geysto khasaare kala duwan dad ku sugan halka uu dabku ka kacay ayaa sheegay in ugu horreyn dabka uu ka dhashay kaalin shidaal kadibna uu baabi'iyey guryo kaaga dhowaa kaalinta shidaalka gawaarida dabdemiska oo soo daahay ayay dadaal dheer kadib dhallinyarada xaafadda waxay ku guulaysteen inay dabka bakhtiyaan wararka ayaa intaa ku daraya in dabkan ay ku dhaawacmeen ilaa saddex ruux kuwaas oo la dhigay goobaha caafimaadka dadka ku nool xaafadda nastaaxo ee degmada wadajir ayaa sheegaya in dabkan uu kusoo noqnoqday xaafadda iyagoona ku baaqay in laga fogaado waxyaabaha dabka dhalin kara sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaheena maxamed ciise dadka degan tuulooyinka hoos yimaada jowhar ayaa bilaabay inay ku safraan doomaha xilli fatahaad xooggan ay ka jirto gobolka shabeellada dhexe waxay bilaabeen bulshada ku nool magaalada jowhar ku safrada doonta caqabadahan ayaa u sabab ah biyaha webiga shabeelle oo ku fatahay waddooyinka waa kan dadka qaar oo ku nool jowhar oo ka hadlaya caqabadaha haystaa markii wuu fasaad uu yimaado dhibaata weynaan gujanaa saa waxaan soo baxnay kow iyo toban saacaan saa ka soo baxnay hadda waxaan taagannahay lix saac ama labaatan dhiman ama ruwi dhiman aan taagannahay wallaahi bidaa ilaah baana uu badbaadiya wax wax walbaan kala kulannaa baal waa arkaynaa ilaah naga badbaadiya aday wax walbaan aragnaade hadda micnaha doonaan ku soconay maho inta badan goobaha ay ka taliyaan maamulada ku daaban shisheeyaha ayaa ka jira dib u dhac dhan weliba ah darawallada gaadiidka kaxeeya ee magaalada beled xaawo ayaa ka cabanaya lacagu uu ku soo rogay maamulka degmadaasi faahfaahinta warkaasi waxaa noo soo jeedinaya mahad cubayd
dibadbaxan ballaaran oo ay dhigeen gaadiidleyda magaalada beled xaawo ayaa ah mid looga soo horjeedo lacago baad ah oo lagu soo rogay gaadiidleyda iyo xadgudubyo ka dhan ah darawallada kaxeeye mootobajaajta gaadiidleydan ayaa si gaar ah kaga cabanaya ciidamada nabad sugidda lagu magacaabo ee dowladda federaalka u qaabilsan beled xaawo kuwaasoo ay sheegeen inay ku wareereen waraaqaha isdabajooga ah ee ka soo baxaya awgeed banaanbaxayaasha ayaa iyagoo saxaafadda ka hor hadlaya waxay yidhaahdeen sida tan maamulka degmada beled xaawo ama ha yaraado ama ha weynaado maamulkaasaa dhib nagu hayo niman la yidhaahda nabad sugid oo si shaatigii wax isku bedelayo oo saacad walba meeshaan marayna na qabanayo canshuur baa nagala qaadaa oo bil baa nagala qaadaa oo waa nala dilaa oo hadda ninkii ugu dambeeyey nin bajaadlaa oo masaakiina oo bajaad wato yaa inta la fuulay iqaad xabad loogu dhufta oo nin askari ah nimanka qoryaha wato waxaan ka cabanayno waxaa weeye dhibaatadaay nagu hayaan ciidanka nabasugidda degmada balaxaawo waxaan kaloo ka cabanaynaa warqaddan oo sidii shaatigii loo bedelaayo nabasugidda saddexsaddexda bilood eh annaga haddana nagula kordhinaya lacagtii xilli abaareeda lagu jira ciidamada dowladda federaalka ayaa dadka shacabka ah kula kaca falal arxandarro ah si gaar ah gaadiidleyda waxayna tani ku soo aadaysaa iyadoo ay dhibaato tan la mid ah ka wadaan meelo badan oo ka mid ah waddanka
halka aad warkaasi kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambeyntii wasiir arrimo dibadeedkii ugu horreeyey ee maraykanka oo ahaa nin madow ah ayaa waxa uu ku dhintay gudaha dalka maraykanka ninkan oo lagu magacaabo colon bowel ayaa soo noqday wasiirkii ugu horreeyey ee arrimaha dibadda ee maraykanka islamarkaana ahaa nin madow amerikaan ah ayaa la xaqiijiyey inuu ku geeriyooday dalka maraykanka kadib markii uu soo ritay xanuunka coronavirus ninkan oo jiray siddeetan iyo afar sano ayaa la sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyey uu aada u xanuunsanayay qoyskiisa ayaana qoraal ay soo dhigeen barta internetka waxa ay ku xaqiijiyeen geeridiisa waxaan weynay xaas aabe awoowe iyo nin maraykanimadu ku weyn tahay ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay qoyska wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalka maraykanka colon bowel colin bowel ayaa soo noqday wasiirkii arrimaha dibadda ee dalka maraykanka xilligii uu hogaaminayay maraykanka ninka lagu magacaabo george w bush oo ahaa ninkii qaaday duulaanadii lagu qaaday waddamada ciraaq iyo afghanistan wuxuu sidoo kale horey uga soo mid noqday ciidamadii maraykanka ahaa ee ku duulay dalka fietnam warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa